shir dhowaanahanba ay qabanqaabadiisu ka socotay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bahi oo la doonayo in looga arrinsado sidii loo dhisi lahaa dowlad goboleed ay ku midaysan yihiin gobolada koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa dib u dhacay shirka shalay galab waxaa ku biiray ergey afartan xubnood gaaraysa oo ka socotay gobolada amase gobolka gado siyaasiga maxamuud sayid aadan oo ka mid ah xubnaha hogaaminaysa ergada gado ayaa waryaheena maxamed colaad xasan uu khadka telefoonka kula xidhiidhay wuxuuna ugu horreyn weydiiyey waxa ay baydhabo u joogaan waxaan i nimid shir muddo dheer ba abaabulkiisa halkan ka socday oo ah wadatashi sidii loo samayn lahaa dowlad goboleed lixda gobol oo koonfur galbeed soomaaliya ay ku midaysan yihiin oo aada la socotaan in muddo dheerba gobol xaarkiisa iyo qabanqaabadiisa ay ka socotay nolosha hadda aan joogno oo baydhaba marka bal inaanu shirkaa nimaadno qeybna ka qaadano dhismaha sida loo heli lahaa sida lixdaa gobol oo maamul midaysan lehne oo ummadda soomaaliyeed waxtar weyn u yeelanayo qarannimadeeda ummadda wada degtana qiimo weyn ugu fadhin doona haddii aan lajmo arrintaasu qeybtan ka qaadan lahaynay ayaa nimid xaaladaasna meel fiican bay maraysaa maanta waxaanu ka doodnay road mounty ama wadada qariibada shirka minbilow iyo dhamaad siduu noqon doono waxaan rajaynaynaa maalmaha soo socdana oo berita ay kow ka tahay inuu si officially ah u furmi doono inta kale oo mudan inay talada dalka wax ka samaysane deegaan kasta ha joogtee guda iyo dibadba ay kasoo qeybgeli doonaan haddii aan la lama janguunin waktiga uu dhamaanayo maxaa yeelay waa broces dheer marka waxaan rajaynaynaa in maalinta berita uu furmi doono hadday cillado kale oo xagga farsamada imaan bal waxaad iga warantaa qaridada aad ka doodeen ee shirkan uu ku socon doono bal haddaad faahfaahin naga siiso road maamka maanta lasoo bandhigay oo laga dooday oo ergadana la doonayo inay ansixiso waxa ugu waaweyn sha iyo siyaasiyiinta iyo bulshada rayadka ah qeybta ay shirka ku yeelan doonaan oo road maamka ansaxayo ansixinayo waxaa kamid ah in la sameeyo guddi yihaahdo guddiga steering committee oo kow iyo soddon xubnood lasoo jeediyey inuu noqon doono kana badan kara oo guddiga fara badan oo shirka hagaya yeelanayo waxaa kamid ah diyaaridda iyo soo bandhigida shaxda ergada ay shirku yeelan doono iyo sidii lagu soo ururin lahaa furitaanka shirka oo loo qoondeeyey inay maanta lix iyo tobanka december noqoto ilaa berita dib u dhacday oo ilaa beri maalmaha soo socda noqonayso doorashada shirgudoonka ayaa imaaneyso magacaabista guddi kooban oo soo diyaariya tuurka kumeel gaarka ah ee lixda gobol koonfur galbeed soomaaliya ayaa ayadana ku-xigi doonta kulanka qeybintiisa qeybihiisa kale qabanqaabada iyo qoraalada dastuurka koonfur galbeed soomaaliya marka habkaas ayaa loo socon doonaa markaan inaysaa waxaa jiri doonta dib u heshiisiin caam ah oo toddoba ilaa toban maalmood iyadana socon doonta oo shirka intuu socdo la qabanayo halkaas waa qodobada ilaa iyo dhowr iyo labaatan iyo labaatan ah ayuu kakooba redmanka ka kooban yahay maxamuud mas-uuliyiinta ama siyaasiyiinta aad ka mid tahay ee gobolka gado ka yimid ee shirkan ka qaybgalaya dabcan gobolka gado wuxuu ku magacaaban yahay maamul kumeel gaara oo dowladda soomaaliyana wax ka og tahay oo gobolka jubbooyinka loo dhisay marka sidee isu qabanayaan in gado marna ay ka mid ahaato maamulka jubbooyinka haatana aad u joogtaan magaalada baydhabo inaad ku biirtaan maamul koonfur galbeed la yidhaahdo barnaamijkaas maamulka kumeel gaarka ee jubba lagu tilmaamay horta dowlad goboleed ma aha kaas annaga waxaanu dhisayna waa ka gidisan tahay oo waa dowlad goboleed ay lixda gobol wada yeelanayaan maamulkaas dowladda soomaaliya iyo maamulkaas ma garanaysaa qolada axmed madoobiy ay kala saxiixeen waxa ku cad qoraalka in stateka ama dowlad goboleedka xubin ka noqon doonto dowladda dhexe soomaaliya laba sano kadib la dhisi doono marka maamulka kumeel gaarkaa annaga awalba iskumaana raacsaneen waad la socotaan inaanu diidanayn waxaanu doonayna in gobolada la xoreeyo oo sidaan gogol weyn inta la dhiga dowlad goboleed la dhiso marka annaga waxaanu dhisayna waa ka gedisan tahay oo waa dowlad goboleed maamulka kumeel gaarka haddii dastuurku waafaqsan yahay iyo haddii shacbiyadda loo dhisay ogoshahayne xilligeeda ayaa loo tegi doonaa wa waa gartay marka shirkan magaalada baydhabo ka socdaa doorka dowladda soomaaliya ay ku leedahay intuu la egyahay shirkan horta oo la socotaa bilowgiisii gogol dhigiisii horeba gudoomiyaha baarlamaanka oo kusima madaxweynena xilligaa ahaa ayaa furay haatanna xildhibaanada qaranka ee goboladan koonfur galbeed soomaaliya kasoo jooga intooda badan ayaa goorjoog ka ah oo riixaya waxaan filayaa inuu dastuurku waafaqsan yahay oo dastuurka ummadda soomaaliyeed ay ku heshiisay waa laba gobol iyo inta ka badan inay isdoortaan marka haday lixda gobol isdoortaan sidaas ayay maxay ahayd ansax ku noqonaysaa dowladdana ay ku aqoonsanaysaa hadday markaa dawladda diido waxay noqonaysaa cid dastuurka jebisay ayay noqonaysaa oo wix lagu heshiiyey banaanka ka ah marka wadadii saxa ahayd oo dastuuriga ahayd iyo nidaamka uu shirkan ku socdo maxamuud sida hadalkaada ka muuqato iskuma diidanin maamul kumeel gaara oo dowladda soomaaliya ay qoonsan tahay oo jubbaland la yihahda axmed madooben oo madax ka yahay uu jiro saddexdaa gobol ead sheegtay jubbada hoose jubbada dhexe iyo gedo oo siyaasiyiinta kasoo jeeda ad ka mid tahayna ay maamulkaa hoos imaanayaan marka waxaad i leedahay maamulkaa jubba ee kumeel gaarka ma sii jiri doono oo waxa uu ku qasbanaan doonaa in dowlad goboleedkan aad halkan ka yagleelaysaan uu kusoo biiro
runtii horta waad og tahay oo bani aadamka asaad waa jirayaan meelna iskuma raacayaan laakiin waxaan usoo jeedinayaa inta badan inta yar inay u hoggaansato aqlabiyadda dadka goboladan ku nool waxay doonayaan dowlad gobol lixdaa gobol ka kooban inay wada dhistaan sababta ay u yeelayaan waxaa weeyaan waa dad wada degan oon xaduudo lahayn oo aan deris ahayn tuulo iyo ceel iyo magaalada si isku dhaf ah u wada dego marka waxaa kaloo fursadda kale ugu jirta waxaa weyaan shantii soomaaliyeed baa degan oo qaran yar oo isxukumaya oo ismaqlo oon qabiil ku dhisnayn ayay noqonaysaa faa'iidada kale u leedahayna waxaa weeyaan de saddex iyo lix waa kala badan tahay oo lixdaa faa'iido badan marka siyaasiyiinta u dhalatay goboladan oo hanka ula inay hogaamiso maamuladaas waxaan ugu baaqaya inay shirkan kasoo qayb galaan u tartamaan hal u yeeshaan inay lix gobol hogaamiyaan intay saddex gobol isku qoqobi lahaayeen oo dadkii qabyaalad iyo qabiil iyo xaduudo iyo mushkilad horle ay u horseedi lahaayeen lixda ayaa ugu badan ummadda soomaaliyeed u dhan tahay sharaf badan ka heliyaan ka khayraad badan marka inay halkan kasoo qayb galaan baan ayaan ugu baaqaya kuwa jecel inay saddex iyo saddex arrinta noqoto kaasi waxau ahaa siyaasiga maxamuud sayid aadan oo horkacaya ergo ka socota gobolka gedo oo ku biray shir ka socda baydhabo oo la sheegay in maamul lagu samaynayo ilaa lix gobol waxaa u waramayey maxamed colaad xasan halkaad naga dhegeysanaysaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a